horta marka horeyse waa salaaminta adiga iyo dhammaan wariyaasha idaacadda v o a magaalada aan joogo waa magaalada la yidhahdo baadaba xabsigaan ku xiranaana waxaa la yidhaha baadaba via dua balasi waana waxayna ku taallaa gobolka la yidhahdo veneto waxaa la xiray laba iyo saddex iyo tobankii janaay sagaashan iyo sideedii waa tay marka imse sannadood baa lagugu xukumay waxaa laygu maxkamadii ugu horreysay waa ay sii daysay tii labaadna waxay ugu xukuntay xabsi daa-in dacwada uu sameeyey abukato ducaale kadibna waa waxaa la waxaa lay keenay lix iyo labaatan sannadood lix iyo labaatankii sannadood markaa imika imisaad xidhnayd alla lix iyo labaatankii sano waxaan si toosa u xiraa lix iyo toban sano waa tahay marka inta kuu harsan ma laga yaabaa in lagu sii daayo sidee u socotaa arrintu
waddankan waxaa ka jira waxa la yidhahdo liberation antishabat oo qofkii sanad xiran waxaa laga gooyaa saddex bilood marka lix iyo labaatanki sano layga xukumay waxaa ii dhima ugu yaraan saddex sano iyo sideed bilood saddex sano iyo lix bilood ma ma ahayn inaan inaan xukunka aan ku xidhanay sharci darrada inaan dhammaysto waxaan doonaya in maxkamad dib loo loo furo oo oo la caddeeyo waxa laigu soo eedeyba inay infaalso oo aanan wax dembiya aanan gelin bal waxaad iiga warantaa arrintan ama kayskan aad imika u xidhan tahay siduu kuu soo galay alla oraa kiiskan gabadhan la yidhaahdo ilaria albi iyo cameraman miran robertin waa waa weriye iyo ninka filimka u duubaayay waxay ku dhinteen labaatankii mars oo eed maalin aaxada magaalada muqdisho hotel jubba ee inta udhexaysa hotel amaana sanadku goormuu ahaa sanadka wuxuu ahaa sagaashan iyo afartii ayagana markay dhiban aniga waxaanba joogaba meel la yidhaahdo xaaji cali oo boqol iyo lixdan kilomitr u jirto magaalada muqdisho oo xataa ay caddeed marka sidaas darteed ayaa wadanka talyaaniga markaan imid sagaashan iyo sideedii tobankii janaay kow iyo tobankii janaay sagaashan iyo sideedii marka idinku ma istaqaanin gabadha journalistaha iyo wiilka kamaramaanka ee la socday maya maya wa wax aqoon aan usul leenahay haba yaraatee ma jireen gabadhan waxay ahayd gabar wariya waana taqaanaa xaalada wariyanimada oo ay ku shaqeeyaan wa ay waxay raadinayaan xaqiiqda malaha qaarkoodna waxaa jira dad aan doonayn xaqiiqda ee ayaga kasoo horjeeso marka gabadhan waxay u tagta soomaaliya inay inay inay wax ka qabato ay ogaato xaqiiqda dhabta maadaama dagaal sokeeyo uu ka socday xaguu ka imaanayo hubka sharci darrada ay ku dagaalamayeen soomaalida iyo in in hubkaasba laga iibiyo hogaamiye kooxeeda oo lagu bedelo in sun lagu shubo xeebaha soomaaliya waxyaabahaas ayay baaritaan ku samaynaysa si aan loo helin xaqiiqda dhabta ayaa waxaa qof loo xidhaa qof loo xidhaa ala yidhahda qofkaana dilay wuxuu u dilana ma naqaan anaga xukunka meeshaas lagu ridaa arrintana meeshaas looga xidhaa balse nasiib wanaag arrintii weli ma xirmin oo hooyada dhashay laria albi ayaa dadaashay oo dhahday xaashi cumar xasan wax dembiya ogola ma jiraan macquulna maaha nin soomaaliya wax ku dila inuu waddanka talyaaniga u yimaadaa marka sidaa darteed waa inaan xaqiiqaan helnaa marka arrinta siday siday ku socotaa balse waa dhinaca soomaalida unba weli ay ka laadahay wax wax gargaara xaggeeya waan gartay marka xaashi haddaad iigu noqoto afar iyo sagaashankii sideed ku ogaatay adigu in la dilay gabadh journaliste ah oo talyaaniga u dhalatay allora markii ay dhimatay wariyaasha aniga waxaan jo waxaan maqlay xaaji cali meel la yidhahdaan jooga xaaji cali waa tuulo waxaa laga xukumaa degmada cadale markaan degmada cadale aan imid waxaan maqlay dad ku sheekaysanaya in in wariya la dilo dacdaadaa sheega mugta in la dilo wariya taas markaas unbaa igu dambaysay kabacdina waxay noqotaba in aniga ay igu soo eedeeyaan waa tay marka kadib afar sannadood adigu ma talyaanigaa tagtay mise waa lagu geeyey talyaaniga maya talyaaniga waa nimid sagaashan sideedii aa nimid talyaaniga adaa iskaa u yimid ha aniga iyo dad badan aa nimid meesha sidee lagu qabtay adiga xabsi lagu geeyey soomaalidii tirada badnayd ee talyaaniga joogtay sidee adiga lagaaga soo dhex qabtay ma anaga waxaan ku nimid soomaaliya no waxaan waxay ahayd markii waxaa jiraan dacwada talyaaniga soomaalida udhexaysa no oo dhibaatooyinka ay geysteen askartii talyaaniga no mar sidaasaan u nimid guddi ka tirsan talyaaniga no waxa inaan ka hadalna dhibaatada dhacday meeshaas ka dhacday soomaaliya marka dhibaatada marka markaan waraysiga aan dhamayna kadib unbaa ay booliska yimideen waxay dhaheen laba nin oo soomaaliya ayaa xaashi dacwad kugu soo hoogtay marka waa ina waa ina anagana raacda sidaasaan ayaga u raacay kabacdina waxaa la ii sheegaba in in in la geenayo xabsi dadkaasna ay soo dacweeyeen marka guddidaa aad ku jirtay ee xuquuq dad askara oo talyaanigu waxyeeleeyey u doodaysay ma muqdisho ujeedadaad uga tagteena talyaaniga u tagteen ma sidaasay ahayd mise dan gaaro sidaas unba sidaas waa shan maalmood inaad joogday ahayd kabacdina dib u laabana sidaasay ahayd marka bal iiga waran muddo dhowr iyo toban sannadood oo markaad xabsi ku jirtay noloshaasi bal iiga waran siday kuu saamaysay ilaa labadii kun iyo lixdii wax warbixin oo aan si toos u helayo ma jirin wax walba waxa ii waxa ii sheegaya abukaasa ducaale marka waa nasiibkay waxuu noqday hooyaday iyo aabahay waa laba iyo toban sano iyo lix bilood marnaba lama hadlin waa markii ugu horreysa waan la hadlo waa markaan fasax ugu horreysa laysiiyo waata marka iminka xabsiga ma fasax baad ka leedahay oo marmar baa lagu siiyaa fasax inaad banaanka u bixi maya kartid ma maya qofka marku qof qofka marka u dhiman yahay dhowr dhowr sano wuxuu xaq u leeyahay in fasax la siiyo balse maadaama arrintayda ay tahay arrin culus hooyada dhashay eh, lari albi ayaa waxaa usoo qortay warqad eh, garsooraha qaabilsanay arrintayda ee dhahday maxay tahay xaashi cumar xasan inaa weli aad xabsi ku hayso waa inaad u dirtaa banaanka markaasuu fasax i siiyey oo markaan imidba waxaan wacaba hooyada dhashay wariyaha eh, lari albi oo aan u mahad celiyaba eh, dagaalkaas ay ii samaysay shan iyo toban daqiiqo ka hor hooyada way wacday waxay tahay xaashi eh, aan degno hoos oo aan eh, baarka hoos ku yaalla aan wax ka aan wax ka wax ka cun ayadaaba dhiibaysa lacagta marka waxaan u sheegay inuu inay inay jira eh, rabadaan oo jira oo aanan waxba cuni karin